alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed soo jiray kitaabkii faraa'id albahiya ee nadmiga ahaa ee qawaacidda ahaa waxaynu soo aragnay shantii qaacidee hore ee markaa waaweynaa ee waxyaalaha badani ku xaroonayeen ama qawaacid kale soo gudagelayeen haddana waxa uu gelayaa inuu markaa qayb kale oo haddana inooga warramo oo yacni marka ilaa afartan qaacido oo kale ayuu marka haddana isku xigsinaya albaab athaani baabkii koowaad waynu soo aragnay baabka labaad ay hada albaab athaani fii qawaacida kuliyatin yatakharaju calayha maa laa yanxasiru min asuwar aljuziya ama albaab athaani baabka labaad fii qawaacida kuliyatin qaacido kulli loo nisbeeyey ayuu ku saabsan yahay baabka labaad waxa uu ku saabsan yahay oo baabka aad iska ibtidaysato fii qawaacida kuliyatin qaacido yacni kulli loo nisbeeyey ayuu ku saabsan yahay oo yatakharaju calayha oo markaa ku soo baxayo maa laa yanxasiru waxaan koobmaynin oo min asuwar aljusiya suuradaha markaa jus'igaa ka mid ahaaday fahaaka nadma arbaciina qaacida masruudatan waaxidatan fawaaxida wahya min alqawaacid alkuliya laa tanxasir suwaruha aljusiya wa rubama istuniya minha suwaru lakinaha qaliilatn tanxasiru fahiya cala taxqiiqi aglabiya kagaalibi alqawaacid alfiqhiya wahaa ana ashracu fii nidaamiha raajiyan ilcawna calaa tamaamiha mucaqiban kula bima yustahnaa minha wamaa yacrudu lii fi latna waxa uu ihi fahaaka qaado nadma arbaciina arbaciin markaa in la nadmiyo arbaciinkaasoo qaacidatan yacni markaa qaacide ahaaday masruudatan arbaciinkaasoo masruudatan markaa la sardiyey oo bimacnaa la akhriyey waaxidatan fawaaxida xaal ay tahay muratabatan mid la tartiibiyey ay tahay ayaa la akriyey wahya min alqawaacid alkuliya wahya markaa yacni afartankan qaacido min alqawaacid alkuliya qawaacidda ayay ka mid tahay kulliga loo nisbeeyey laa tanxasir ma koobmayso suwaruha aljus-iya hadda nahyi ugama jeedo ee nadmiga darteed buu markaa u jasmiyey oo jasmu lmurtafic yacni wakhtiyada qaarkood wuxuu ka mid yahay daruuraadka shicirku ka mid yahay laa tanxasir ma koobmayso suwarahaa suuradaheeda aljus-iyatu jusiga loo nisbeeyey koobmi maayaan wa rubbama istufniya in laga soo reebaa suurowda ama laga yaabaa minhaa qawaacidan suwaru suurado in laga soo reebo masalooyin in laga soo reebana waa dhici karta laakinahaa qaliilatun tanxasiru hase ahaatee yacni waxyaalaha laga soo reebaya ama masaa-isha laga soo reebaya qaliilatun waa yartahay oo tanxasiru waa koobmaysa fahiya qawaacidani cala taxqiiqi sida xaqiiqadaa marka lagu socda ee la xaqiijinayo aklabiyatun mid aklabi loo nisbeeyey weeyo badanka ayay markaa ku saabsan tahayoo suwarka markaa badankooda ayaa soo gudagelayaa looga jeeda ka qaalibi alqawaacid alfiqhiya sida qaacidooyinka fiqiga loo nisbeeyeyba ay u badan yihiin aglabiya weeye oo suwarka markaa yacni mudarido ma aha suwarkeedu soo wada gudagelayaan laakiin waa aglabiyo badanka suwarkaas soo gudagelaya waxa uu halkan inoogu tilmaamayaa inuu ka bilaabayo qawaacid markaa afartan ah ee sheegista markaa uu sheegayo oo mid walba jus-iyaad fara badani ku xaroonayaan masalada noocaasa ayuu markaa halkan inoogu tilmaamay markuu leeyahay qawaacida kulliyana muraadku uga jeedaa waxay tahay bimacnaa suwar fara badan ayaa soo gudagelaya ayaa looga jeedaa sidaasuu ku fasiray culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen ishkaal baa iman karo ishkaalkaasi waxa weeye adilaya qawaaciddani waa kulli oo waa kulliyatun kulliyaduna ay ahayd markaa suwarka oo dhan yacni masaa'ilka aan istisnaaha lahayna caamka kuwada abaa kulliyo la odhan jiray markay sidaas iyadaa tahay sidee kulliyo loogu magacaabay iyada oo waxa weeye suwarka markaa soo gudagelaya ay aglabi yihiin oo aynay muddarid ahayn marka taas iyadaa qaar waxay kaga jawaabeen kulliye macnaha laga wadaa ma aha bimacnaa waxa weeye istisna ma laha loogama jeedo ee kulliya muraadka looga jeedaa waxay tahay bimacnaa qawaacid kale inay soo gudagelayna afartankani waa madax bannaan yihiin ee qaar qawaacid kale kusii xaroonaya ma aha oo qawaaciddu waxaa suurowdaa inay bacdualqawaacid qaacido gudagalaan baa suurowda saynu ku soo aragnayba shantii qaacido markaynu ka warramaynay mid walba markaysagaa qawaacid kale ayuu ku soo xaraynayay oo markaysaga markaa uu soo gudagelinayay marka waxaa looga jeedaa qawaaciddan afartanka ahi ma aha qaar markaysagaa qaacidooyin kale iyagu gudagelaya qaala alxamawi sheikha xamawi la yidhahdee xanafiga waxa uu yidhi sharaxa uu sharxo alashbaah wanadaa'ir ibni nujaymi alxanafi kitaabka alashbaah wanadaa'ir ibnu nujaym qoray qolyaha sharxay buu ka mid yahay kitaabkaasina waxa weeye ictinaa badan ayuu ka helay xanafiyada agtooda oo aad iyo aad bay uga daba dhaceen ilaa waxa weeye markiisa waxaa markaa soddon sharax ama soddon sharax iyo tacliiq isugu jira ayaa la saaray kitaabka alashbaah wanadaa'ir libni nujaym shuruuxda la saaray waxaa ugu fiican kamsu cuyuuni lbasaa'ir kitaabkaa xamawi ayaa ugu fiican laakiin tacliiqyo badan iyo sharaxyo badan oo kala duwan ayaa la saaray ilaa soddon baa la gaadhsiiya waxaanu u socdaa namadka ee alashbaah wanadaa'ir lisiyuuti culamada qaar waxay yidhaahdeen namadkiisuu raacay isku wakti bay ahaayeen inkastoo culamada qaar yidhahdeen mid ta'liifka ku horreeyey la garan maayo marka waxaad moodaa yacni sidaas namadkaas oo kale ayuu markaa u raacaya masaa-isha qaarkoodo xataa uu leeyahay xanafiyada wax sheega kama arag bu wakhtiyada qaarkood uu soo naqlinaya dabeedna u odhanaya shaaficiyi baa sheegtay waynu arki doonaa alisaar fi lqurab iyo markuu sheegay waxa uu yidhi xamawi almuraadu bilqawaacid alkuliya alqawaacid alati lam tadkul qaacidatu minha taxta qaacidatin ukhra lalkuliya bimacna sidqi cala jamiici alafraad bixaysu laa yakhraju fardun aw laa yakhruju fardun gamzu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad safxadda boqol iyo sideed iyo sagaashan muraadka qawaacidulkuliye looga jeedaa waxa weeyaan bimacnaa qaacido ka midii ma soo gudagelayso qawaacid kale oo qaacido kale mid ku yani xaroonaysa ma ah laakiin loogama jeedo kulliye marka la leeyahay afraaddeedoo dhan bay ku wada rumoobaysaayoo fardi ka baxayaa oo afraaddeeda ka midi ma jiro macnaha loogama jeedo waayo qawaacidda fiqiga waxaa lagu yaqaanaa inay istisnaa'aad leedahay marka sidaas aawadeed muraadkaasaa looga jeedaa oo laga tilmaamaya qaar yidhi kulliye waxaa loogu magacaabay suwarkeedaa badanna yacni sida cibaarada shiikuba ay u eg tahay yacni sidaas yidhina waa jira marka afartankaa qaacido yacni markaa iga qaada buuli afartankaasna waan akhriyo waan sardiyey buuli iyadoo tartiibsan oo mid mid aan u sheegay ayaan markaysa waxaan marka akhriyey buuli waxaana suurowda buu yidhi wakhtiyada qaarkood in suwar laga reebo iyo masaa'il laakiin suwarka laga reebayaa waa wax yar oo shaad ah wax yar weeyaan waxaa laga reebay wixii suwara ee aan la sheegine la odhan qaacidada waa laga reebay waa laga istisnooday waxa marka asalku yahay inay qaacidada ku guda jirto asalku waa cadamu alkhuruuj ama cadamu alistisnaa asalka waxa weeye waa inaan laga istisnoon ba asal ah marka asalkaasaa la istisxaabaya ilaa wax khilaafsan la helay yacni ashyaada marka in wax laga istisnoodana waxaynu ku arki doonaa qawaacidda soo socota sida alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad wuxuu inoo sheegi doonaa markaysagaa suurado ama masaa'il laga reebay oo qaacidaa laga istisnooday insha allah marka qawaacidda fiqiga ah sida lagu yaqaano ayay tana aqlabi tahay sida haalibka qawaacidda fiqigu tahay taa waxaa ka duwan qawaacidda fiqiga markuu yidhi sidaas inoogu sheegay qawaacidda markaysagaa mantiqiga ahi haalibkoodu waxa weeye inay mudarida tahay oo ayna istinaa' lahayn wax istisnaa'aat ah inayna lahayn ayaa qawaacidda mantiqiga u badan wakada markaysaga qawaacidka usuuligaana markaysa waxaa markaa inay istisnaa'aad yeelan baa iyada laftooda qaalib u ah waxa uu ihi fahaaka qaado nadma arbaciina arbaciin taxala taxaayo qaada buu ihi qaacidatan afartan oo qaacidatan ay min qaacidatin qaacide ahaaday afartankaasoo masruudatan la sardiyey bimacnaa la akhriyay oo la sheeg sheegay waaxidatan fa waaxidatan xaal ay tahay markaysaga afartankaasi muratabatan markaysagaa mid la tartiibiyey ay tahay wahiya marka afartankani min alqawaacid alkuliya qawaacidda kulliga loo nisbeeyey ka mid ahaatay laa tanxasir yacni siiqadu nahyi bay u eg tahay laakiin wuxuu uga jeedaa yacni wuxuu ka tilmaamayaa nafyi buu ka tilmaamaya ee waa lidaruurati shicr buu u reebay laa tanxasir koobmi mayso inseeda layskaga wadaana waa suurowdaa layaha laa tanxasir yayna koobmi bimacnaa waxa weeye markaa nahyun yuraadu bihi yani annafy yacni nahyi nafyi looga jeedo sidaa lagu xambaarana waa dhici karta suwaruha aljusiya suwarkeeda juska loo nisbiy wa rubama istusniya in laga reebaa suurowda minhaa qawaacidda xaggooda suwaru suurada in laga istisnoodoo laga reebaa suurowda laakinahaa qaliilatun hase ahaatee suwarka laga reebayaa waa yar tahay oo tanxasiru waa koobmaysa fahiya markaysagaa qawaaciddan fiqiga ahi cala taxqiiqi marka yacni lagu socdo qawaaciddan afartanka ahi cala taxqiiqi sida la xaqiijinaya marka lagu socdo aklabiyatun mid aklab loo nisbeeyey weeyi ka haalibi alqawaacid alfiqhiya sida qawaacidda fiqiga markaysa waxaa loo nisbeeyeyba badankoodu ay yihiin aklabi oo masaa-isha iyo suwarka gudagalaa ay aklabi yihiin oo mid waliba istisnaa'aad ay leedahay sida badan shaaruxu waxa uu tilmaamayaa cidda markaa sheegatay oo tidhi qawaacidda mantiqiga ahi dhammaantood waa mutarido arrinka noocaasi waa wahmi baa layidhi ee waxaa jirta markaysaga qawaacid mantiqiya oo markaysaga istisnaa'aad le baa jira marka waxa weeye aqlabkooda ayaa mutarida ah wahaa ana ashracu fii nidaamiha wahaa ana anigu ashracu waxaan gudagelayaa fii nidaamihaa taxa markaysagaa qawaacidda aan taxaye aan ku gabyayo raajiyan xaalan ahay mid rajaynayo alcawna kaalmo aan rajaynayo oo ilaahay ugu kaalmeeyo calaa tamaamiha iyo calaa itmaamiha dhammaystirka aan dhammaystirayo yacni marka uu igu kaalmayo tamaamo itmaam looga jeedo mucaqiban xaalaan ahay markaysagaa mid cidhbinaaya kullan markaysagaa mid kasta oo markaa qawaaciddaas ka midaba bimaa yustasnaa wixii laga istisnoodo oo minhaa yacni yada laga reeb bima ay biladii kii yustasnaa la istisnoodo minhaa markaysagaa yada qawaacidda xaggeeda laga reebo wamaa yacridu lii fi lasna wuxuu dabdinayaa markaysagan markaa faadaanigu bidammi raa waxau ihi wamaa yacrudu bidammi raa'i ay yaxsulu taasoo khilaafsan sida uu nadmigu inoo qorayo inay waxa weye labada wejiba bannaan yihin waa dhici kartaa adunnu in labada weji bannaan yihin yacridu wa yacrudu bal hadda ka eega markaysa waxaan markaa kutubta luqada inay yacridu iyo yacrudu labaduba bannaan yihin baan rajaynaya wamaa yacrudu lii fi lasna iyo wixii marka waxa weeye iisoo dariya fi lasna markaysa waxaan markaa qawaacidda markaa dhexdooda ay fii asnaa'i nadm qawaacidda markaa nadminaya taxaya dhexdooda wixii iisoo dariyana yacni marka anoo ku cidhbinaya markaysagaa ku daray wuxuu halkana marka inoo tilmaamayaa qawaaciddan afartankaa inuu isku dayayo isagoo ilaahay kaalmo yacni weydiisanaya inuu ku kaalmeeyo inuu dhammaystiro inuu gudagelayo ayuu sheegayaa markaysagaa nadminta uu markaa ku gabiyo qawaacidda waxaanu tilmaamay mid kastaba ashyaada laga istisnoodo waan raacinaya oo waa ku daray wahaa ana anigu ashracu waxaan gudagelayaa fii nidaamihaa taxa markaysagaa qawaacidda aan taxay raajiyan xaalaan ahay mid rajaynaya alcawna kaalmo calaa tamaamiha yacni dhammaystirankeeda markaysa waxaan markaa aan inuu igu kaalmeeyo aan markaa rajaynayo ama calaa tamaamiha iyo calaa itmaamiha inaan dhammaystiro inuu igu kaalmeeyo aan rajaynayo mucaqiban waxaan gudagelayaa markaysagaa nidaamkeeda xaalaan ahay markaysaga waxaan markaa mid yacni niyeysan inaan cidhbisiiyo oo aan ka daba keeno kullan mid kastaba bima yustasnaa waxa la istisnoodo oo minhaa qawaacidda laga reebo iyo wamaa yacrudu lii fi lasla iyo wamaa yacrudu iyo waxa ii soo dariyey inaan cidhbisiiyo aan markaa yacni niyeysanahay lii aniga fi lasna markaysaga ay fii asnaa'i nadm yacni nadmiga iyo taxa markaysagaa gudihiisa wixii iisoo dariyana ee fawaa'idana markaysaga aan ku daray alqaacidatu luula qaacidada koowaad alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ijtihaadka ijtihaad laguma buriyo alijtihaadu cindahum laa yunqadu bilijtihaadi muطlaqan id yacridu alijtihaadu ijtihaadka laa yunqadu lama buriyo cindahum alijtihaadu ijtihaadku cindahum culamada agtooda laa yunqadu lama buriyo bilijtihaadi ijtihaad laguma buriyo muطlaqan xaalu yahay markaysagaa mid yacni la iطlaaqay id yacridu wakhtiga markaa uu soo dariyo yacni ijtihaad dambe oo kii hore khilaafsanay kii hore in la burinayo markaa ma aha wastasni waxaad ka reebtaa minhaa suwara suurooyin ka reeb fi ljumlati markaysagaa duuduubka yacni qawaacidda waxaad ka reebtaa suurooyin ka reeb buuri naqdaalimaami reeb imaamku markaysagaa burinta uu buriyo liximaa man qablah seeraha ciddii ka horraysay oo khaliifadii ama imaamkii ka horreeyey ee seerihii uu sameeyey burinta markaysagaa imaamka dambe ee kale ee yimaada inuu markaa burin karo oo uu markaa ibdaalin karo ta noocaasa markaysaga waxaan markaa reeb buuri oo istisno iyadoo tii hore ijtihaad ku dhacdaa ta dambana markaysaga ijtihaad ku dhacaysa haddana waa ijtihaad ijtihaadkii hore burinay wa qismata alijbaari qismada markaysagaa qaybta khasabka ah ee ashyaada markaysagaa mutashaabihaadka ah la qaybiyo taasna markaa istisno yacni markaa istisno oo reeb xaysumaa taqum bayinatun bikalati aladii qasam yacni goor kastay markaysagaa istaagto bayinatun bayina markaysagaa goor kastay sugnaato bikalati ladii ay ku sugnaato bayinadu kaladka markaysagaa uu qaldamay kii qasama markaysagaa ay qasamahu qaybiyey ay qasamahaa markaysagaa qaybiyey yacni markaa qismadaas kii qaybiyey goor kastay sugnaato inuu qaldamay oo bayino ku sugnaato yacni iyadana markaysaga waxaan markaa ay markaa fastasni minha yacni ka istisnood ama fanqud markaysagaa buri kadalika taqwiimu sidaasoo kaley ahaatay markaysagaa yacni qiimayntu saasoo kale ayay ahaatay in yucfar waa haddii la taalacdo calaa sifatin casara haddii markaisaga calaa lagu tacadisiyey iilaac bay sheegtaa fain cusira calaa anahuma istaxaqa ay uطulica baa looga jeeda haddii waxa weeye calaa aan lagu tacadisinin waxay noqotaa cisaaru rijli bay noqotaa oo cisaaru ra'yi iyo cisaaru rijli ayaa markaisaga iska jira in yucsar haddii markaisagaa la daalacdo calaa sifati naqsin sifa nuqsaana haddii la daalacdo oo taqwiimkaa ku sugan aw ziyaadatin ama markaisaga waxaan markaa sifo markaa ziyaada ah haddii la daalacdo oo taqwiimkaas ku sugan talaa waa raacay markaisagaa masaa-isha markaisaga waxaan aynu soo sheegnay ee markaisagaa la burinayo ayuu raacay marka altaqwiimu in yucsar calaa sifati naqsin aw ziyaadatin talaa ay tabica kadaaka markaisagaa madkuurka lasoo sheegay ayuu markaisagaa la mid ah oo isagana waa la burinayaa buu jeeda wlxukmu lilkhaariji bishuhuudi in aqaamaha adaakilu fima qad zukin wlxukmu xukumka lilkhaariji kii markaisaga waxaan markaa ka baxsanaa ee shayga markaa guriga ama caqaarka aan ku jirin ee isagu debadda ka joogay xukumista isaga loo xukumayo yani ee bishuhuud markhaatiyaa loogu xukumay yani markaa markhaatiyaa loogu xukumay in aqaamaha hadduu taago ama uu keeno addaakilu kii markaisaga yani dhulka ku jiray ama guriga ku jiray hadduu markaisagaa keeno fii ma qad zukin ay markaysa waxaad markaa fanqudhu yani markaa buri ama kadalika madkuurka lasoo sheegu la mid ahaaday fii ma qad zukin sida markaysa waxaan markaa la ogaaday ugu horrayn waxau inoo sheegayaa in waxa weeye qaacidadu ay tahay siday markaa culammadu tilmaameen in ijtihaad aan ijtihaad lagu burin masalada noocaasana culammadu waxay ku soo naqliyeen itifaaq bay ku soo naqliyeen ahlucilmi badan baana sheegay in ijtihaad ijtihaad la mida in lagu buriyaa inaanay markaysagaa bannaanayn oo aynay markaysagaa jaa'is ahayn masaladaasna ijmaac ama itifaaq inuu ku sugan yahay culammada sidaa sheegtay waxaa ka mid a ibnu sabaaq baa ka mid a siduu markaa soo rarayo suyuudiga laftiisu alashbaah wanadaa'irka siduu ku soo rarayo oo uu ka sheegayo inuu ijmaacii saxaabadu caynkaas iyadaa uu ahaaday yacni ibnu sabaaq iyo kayrkii ay sheegeen culammada kale markaa itifaaqyada arrinkaa ku sheegatay waxaa ka mid a zarkashi baa ka mida isaguna almansuur fi lqawaacid ayuu isaguna ku tilmaamayaa masaladaa in itifaaq ku sugan yaho culammadu sidaa isku waafaqsan yihiin ijtihaadka inaan ijtihaad lagu burin sidaas si la-eeg culamada markaa itifaaqyada ku sheegatay xisni baa ka mid a abubakar alxisni kitaabkiisa la yaha kitaabu lqawaacid oo waxa uu yidhi itafaqa alculamaau cala annahu laa yunqadu xukmu lxaakimi fi lmasaa'il almujtahadi fiiha wain qulna almusiibu waaxidu lianna dalika alwaaxida gayru mutacayinin waliannahu low nuqida laaddaa ila tasalluli kada bilasl laakiin sawaabku waxa weeye in tasalsul markaa loo jeedo yani khata mabaciya weeyaan waliannahu low nuqida laaddaa ila tasalsuli weeyaan falaa tanfasilu khusuumaatu abadan kitaabu lqawaacid liabi bakri lxusni mujaladka saddexaad saddex boqol iyo markaa sideed iyo afartan dabca uulaa hamaaniya cashar wa arbaci mia wa alf min maktabati rushd bitaxqiiqi shaclaan waalbusayli waxa uu tilmaamayaa abubakar alxusni inay culammadu isku waafaqsan yihiin xukumka xaakimka masaa-isha laga ijtihaado inaan la naqdinaynin oo la burinaynin xukumka uu masaa-isha laga ijtihaado qowl aqwaashii ijtihaadiga ka mid ahayd hadduu markaysagaa ku xukumo xataa haddaynu nidhaahno musiibka markaysaga waxaan markaa yacni asiibaya masaa-isha ijtihaadigaa waaxid weeyaan haddii aynu idhaahno markaa lafteeda lama naqdin karo haddii la yidhaha kullu mujtahidin musiib waaba iska waadix inaan markaa wax naqdi la yidhahdaa imanaynin waayo mid waliba waa sawaab laakiin xataa haddii la yidhaahdo sida raajixa ah jamaahiirtuna ay ku tageen oo musiibku waa waaxid oo wixii kale khata weeyaan sidaa xataa haddii lagu socdo qowlkaas ma noqonayso in markaa waxa weeye masaa-isha ijtihaadiga ah in xukumkii la xukumay in la burinayo ijtihaad kale lagu burinay sababtuna waxay tahay waaxidkaa markaa yacni sawaabka ah ama asiibay waa hayru mutacayin yacni midaan mutacayin ahayn weeye ixtimaalaad baa geli kara waaxidkaa markaa musiibka ah oo waxaa dhici karta waxa weeye inuu markaa yacni fulaan noqdo iyo inuu markaa hebel kale noqdo ayaa markaa suurtoobi karta ama sheekh hebel inuu noqdo iyo sheekh hebel inuu noqdaa suuroobi karta marka mutacayin ma aha hadduu masaa-isha qaarkooda uu tacayuni karaa waa jirta laakiin waxa weeye masaa'il badan baanu markaysa waxaan markaa qowlka sawaabkii aanu qaci lagu ogaan karin ee calaa sabiili danni la malaynaya waliannahu low nuqiba laaddaa ila tasalsuli haddii la burin lahaa tasalsul bay keensanaysaayoo low jaaza naqdu bay culammadu yidhahdaan jaaza naqdu naqdi yacni waxa weeye haddii uu bannaanaan lahaa masale ijtihaad iyo xukumka la xukumay in la buriyo oo iyadoo markaa ijtihaad lagu xukumay in la buriyo hadday bannaanan lahayd kii lagu buriyeyna in lasii lasii buriyaa waa bannaanan lahayd kaa lagu buriyeyna in lasii buriyaa waa bannaanan lahayd wahaluma jaraa sidaasuun adigu u daa'ima uwa marka inay nihaayaba masaa-ishu yeelan ayaa markaa ka dhalanaysa fala tanfasilu lkhusuumaatu abadan dooduhu weligoodba markaysagaa yacni maba go-ayaanba waayo markaysagaa kii wax xukumay oo mid baa wax ka daba xukumi masaa-isha noocaasi markaysagaa mid yacni asaxaysa ma waa uu soo naqliyey hadalkii aynu sheegaynay ee siyuudi yacni faadanigu oo waxau odhanaya qaala siyuudi alaslu fi hadihi alqaacida ijmaacu asaxaaba naqalahu bnu sabaaq markaasuu cilalkii aynu sheegnay ayuu markaysagaa tilmaamay yacni ijmaacu asaxaaba inuu ibnu sabaaq soo naqliyey saas yadaa buuta marka culamo badan baa saa u sheegay markay yidhaahdeen ijtihaad lama buriyo oo ijtihaad la mida laguma buriyo culamada qaar waxay ku dareen yacni biijtihaadi mislihi laa yunqadu lijtihaadu biijtihaadi mislihi ijtihaad la midaan lagu burin waana sida sarkashigu uu markaa odhanayo oo waxau odhanayaa markaysagaa wax ka xoog badan waa lagu burin karaa ee waxa weeye ijtihaadkii la midka ahaabaa markaysagaa la diidayaa in lagu buriyo ayaa la diidaya masaa'il marka uu inoo tilmaami doono in la burinayana yacni isagaa inoo keeni doona sidaa hadduu nas khilaafo ama ijmaac khilaafo ama markaysa waxaan markaa qawaacidda kulliga ama qiyaasi jeliya hadduu khilaafo yacni waa inoo keeni doona insha allah marka leeyahay ijtihaadka lama buriyana muraadka looga jeedaa waxa weeye ay fil maadi baa laga tilmaamaya wakhtigii tegey sida isnawi iyo markaysa waxaan markaa ay sheegeen oo culammada shaaficiyada ka mid a iyo zarkashi laftiisu markaysaga almansuur fi lqawaacid yacni uu ku tilmaamay oo waxa markaa waa hadalku ku saabsan yahay yacni xukumkii maadigee hore loo xukumay baan la burinaynin laakiin waxa weeye iyadoo uu xaakimku markaysagaa mas'ale xukumay oo uu ijtihaad ahaan ku xukumay yacni inuu waxa weeye haddana suuradii suuro la mida hadday dib uga timaado ijtihaadkiisina isbedelo macnaheedu ma aha markaysagaa inuu kii hore iskaga xukumayo oo waxa weeye qowlkaa dambe ee markaysagaa ijtihaadka u noqday ee agtiisa markaysa waxaan markaa hadda la raajixa kaas inuu wax ku xukumaa laazim ah markaa mustaqbalka qowlkii qowl aan ahayn wax waa ku xukumayaayo sida uu raajixa ka ictiqaadsan yahay inuu ku xukumo si khilaafsan uma banaana baa layihi xaakimka laba mas'alo yacni ama mas'alo ayuu wuxuu qabaa sidaasi inay raajix tahay khilaafu raajix siduu u haysto inuu ku xukumaa uma banaana ee waajib waxa ku ah sida uu raajixa u haysto ee u filayo ee dhanniga qaalibka uu ku malaynayo inuu ku xukumaa waajibku yahay marka marka la leeyahay alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad waxaa looga jeedaa ay fi lmaadi ama fi lmustaqbal fa nacam yacni markaa mustaqbalka xaggiisa iyo wakhtiga soo socda waa la burinayaayo bimacnaa waxaa looga jeedaa xukumaan markaysaga yacni mas'aladii hore sidii loo xukumay si aan ahayn waa loo xukumi kara laakiin markaysagaa xukunkii hore ee isagu tegey dib u soo celiya haddaan sidii si khilaafsan ku xukumaya ma suurowdo saxaabada rasuulkuna sala allahu alayhi wasalam camalkoodu saas u ahaa oo inay waxa weeye ijtihaadkooda hadduu isbedelo wakhtiga soo socda uun masaa-isha markaysagaa sida kale inay ku xukumaan laakiin kuwii hore aynay soo celin oo masalada musharakada la yidhaahdo ee markaa faraa'idka ku saabsan ee uu markaa yacni xukumay cumar laba markaa siyoodoo kala duwan buu u xukumay tii hore soo celiya ma odhan laakiin waxa weeye ijtihaadkiisii markuu isbedelay tii dambena sibuu u xukumay tii horena sibuu u xukumay tii horena mu odhan soo celiya markaysaga hadda ijtihaadku waa isbedeleen sida kale aan u xukumo saxaabadana wax ku inkiray arrinka noocaasa cumar ibnukhadaab ma jirin marka sidaas aawadeed waxay kuu tilmaamaysaa arrinku wuxuu ku saabsan yahay maadigii iyo wakhtigii tegey baan la bedelaynin amaa wakhtiga soo socda yacni waxa weeye kolba wixii raajix agtiisa ka noqda ayuu wax ku xukumaya ee tusaalihiisu waxay ahaatay yacni qof baa waxa uu ku ijtihaaday yacni qibladii qibladii markuu ijtihaaday yacni waxa uu u badiyey qibladii inay jiha ku sugan tahay jihadii markaysaga waxaa raajixa la noqotay ee qibladii inay xaggaa ka xigta ahaatay yacni ay la noqotay ee raajixa uu noqotay agtiisa geestii buu u jeestay salaadii siduu ugu dhex jiray ayuunbuu markaysa waxaan amaaraad iyo adigu wuxuu markaysa waxaan markaa arkayba sidii si khilaafsan baa raajix u noqotay culammadu waxay yidhaahdeen jihada marka dambe raajixa u noqotay ayuu markaysa waxaan markaa u jeesanaya oo markaa ragcaddii hore xaggaasaa buu u tukaday waxa buu is yidhi waar markaa qibladii xagga maahe waa xagga ah jiho kaluu markaa is yidhi marna waxa weeye bari baa buu u tukaday oo is yidhi qibladii waa kaa xigta haddana ijtihaadkiisii a isbedelay oo koonfur buu markaysaga xal markaa ragcaddii dambe yacni markaa la raajix noqotay inay qibladii ka xigto ragcaddii dambe wuxuu u jeesanayaa dee xaggii koonfureed hadduu markaa ragcaddii saddexaad haddana is yidhaahdo waxa weeye markaa yacni qibladii xaggaa maahee labada meelood aad u tukatay labada ragcadoodba ma ahe waa yacni jiho kale ragcadda saddexaadda xagga kale u tukanaya waxaa dhici karta afarta ragcadood inuu afarta jiha u kala tukado lama odhanayo markaysaga ha ka baxo haddii markaa sidii hore markaysagaa si yacni ka raajaxsani ay u muuqato ha ka baxo oo markaysagaa salaadii ha wada tukado geesan dambe raajixa u noqotay waayo waxay ku dhisantahay alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad ragcaddaa hore ijtihaad buu markaysagaa jihadaa ugu tukaday oo qibladii ugu maleeyey mar hadduu ijtihaad qibladii ugu maleeyey halkaas oo ugu tukaday inuu naqdiyaa xukumkaa hore oo buriyaa dee markaysaga waxa markaa mashruuc ma aha ee waxa ay tahay markaysaga wixii dambe uun inuu ku sameeyo tadaaruka uu haleelo oo uu gaadho oo wixii ka dambeeya uun inuu u jeesto jihada markaa u raajixa noqotay sidaas iyada abay noqonaysa sidaas iyada ah ayay noqonaysa masalada qiblada ku saabsan caynkaas iyadaada masalada ku saabsan waxa weeye laba markaa yacni weel biyihii ku sugnaa buu ka shakiyey wartalow markaa qaarna nijaasay ahaayeen oo waxa weeye way nijaasoobeen oo mutanajis bay ahaayeen qaarkoodna markaysa waxaan markaa waxa weeye ama maa u najas baabay ahaayeen yacni markaa biyo markaa yacni nijaas iska noqday oo markaa dee najas waa la iskaga itlaaqay qaarna waxa weeye daahir bay ahaayeen mudahir ah markay sidaas iyadaa tahay waa ijtihaaday oo waa dadaalay markuu dadaalay ayuu wuxuu u badiyey biyihii daahirka ahaa inay kuwaa yihiin weelkaa ku jira weysuu u baahday kuwii uu markaa yacni ijtihaadkiisa iyo dadaalkiisa uu u badiyey inay yihiin kuwii daahirka ahaa ayuu ku weysaysanaya dabad waa ku weysaysay waa tukaday hadhow buu salaaddii markuu ka baxay ayuu haddana wax eegeegayoo waxauu yidhi alleelay markaysagaa kuwii markaa yacni daahirka ahaa kuwaad ku weysaysatayba ma ahay kuwa kalay ahaayeen kuwaad ku weysaysatayna najaasay ahaayeen arrinka noocaasana yacni malo labaada uu sidaa ku malaynayo ayaa jirta muxuu yeelayaa ta noocaas ah waxaa markaysa waxaan markaa ay yacni ibnu surayj shiikha la odhan jiray oo asxaabu wujuuha shaaficiyada ka mida ayna yidhaahdeen waa mujadidkii qarniga saddexaad waxa uu isagu yidhi kuwaa labaadna wuu ku weysaysanaya kuwaa labaadna wuu ku weysaysanayaa buu markaysagaa uu yidhi oo waxa weeye markaysagaa in alle intii biyahaasi ka taabteen ee ay gaadheen kuwii hore ilaa hadda wuxuu u qabaa inay nijaaso yihiine wuu ku wada maydhayaayo yacni markaysagaa waa wada gaadhsiinaya mararka uu ku maydhayana dee waxa weeye marna markaysagaa najaasadii bay markaysagaa ka maydhaysaa inta kalena markaysagaa tahaaradii bay markaysagaa u noqonaysaa iyo weysadii halkaas yadaa ayuu ka saaray ha yeeshee in fara badan oo shaaficiyada ka mida arrinka noocaasa waa qariibsadeen waxaana yidhaahdeen arrinka noocaas ee ibnu surayj ku tegey waa arrin markaysagaa qariiba weeyaan bay yidhaahdeen waxaana ka dhalanaysa markaysagaa in la yidhahdo alijtihaadu yunqadu bilijtihaad in sidaas la yidhaahdaa ka laazimaysa laakiin waxa weeye arrinka noocaasi waa arrin ay ismoodsiiyeen hadalkiisa inay ka laazimayso ay markaa iyagu ku dhajiyeen weeyaane wax markaa uu isagu qabo alijtihaadu yunqadu bilijtihaad yacni markaa ma aha masaladan ku saabsan waxa weeye markaa weelkan biyayowga ku suganna aqwaal baa ku sugan oo culammadu ay ka leeyihiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen yacni labada biyayow haddii la ysku daro hadday gaadhayaan qollatayn waa la ysku darayaa oo waxa weeye kuwii daahirkaabaa lasoo qaadaya kuwa kalaa lagu shubaya marka waxa weeye biyi hadday qollataynba gaadhaan waxay noqonaysaa waxa weeye inay markaa biyuhu yacni haddaan saddexdii wasfi taqayurin kolba kaad ku shubtaaba kii kale weeye kaad ku shubtaaba yacni ee waarid noqdiyo ka mawruud noqdaa waa kii kale bay yidhahdeen mar hadday qollatayn gaadhaan waa la ysku shubayaa dood marka la ysku shubo mar haddaynay tagayuraynin markaasaa lagu weysaysanaya kaasi waa mid haddii marka la ysku daro aynay qollatayn gaadhayn baa timi ay qollatayn ka yaraanayaan markaa lafteeda bacdi shaaficiyada ka midii waxay yidhaahdeen kuwa daahirka ah soo qaad kuwa najaasada ah korka kaga kec soo yacni markaa maryahaba marka la maydhayo najaasada ay leedahay najaaso maryuhu leeyihiin sow biyaha korka lagagama keeno oo dabadeed ma daahiriso biyihii markaysa waxaan markaa nijaasada ahaana maradii nijaasada ahayd oo kale ay ka dhigan tahay yacni biyihii nadiif tahay ee daahirkaa soo qaad biyaha maydh oo najaasadii ka maydh sida maradaba najaasada uga maydhanto sidaasoo kale biyahana najaasadii uga maydh oo markaa yacni biyuhu najaasadii ha ku soo arooraan oo waarid iyo mawrudu calayhi ha isu noqdaan marka waxa weeye markay sidaa noqoto fiihi waa daahiroobeen baa bacdi shaaficiyada ka midii yidhaahdeen yacni bacdi shaaficiyada ka midii waxay yidhaahdeen fiihi waa daahiroodeenoo wax farqiga u dhexeeyaa ma jirto waxa la daahirinaya inay biyo yihiin iyo inay marye yihiin la maydhaya yani farqi kuma sugna bay markaysagaa yidhahdeen waa qowl qariiba bacdi kalea waxay yidhaahdeen maya markaysagaa labada weel labadaba ha daadiyo intuu labadaba qubo intay waswaasin lahayd hadduu biyo kala waayey ha gagabaysto oo markaa ha tukado bacdina halkaasay ka saareen waana in siday markaa in fara badani ku tagaan xanafiyada qudheeduna waa siday markaysaga waxaan markaa u badiyaan xanafiyada laftooduna siday u badiyaan weeye shaaficiyadana markaysagaa in badan baa sidaas iyada a markaa qaba bacdi kale oo shaaficiyada ka mid a waxay qabaan taxari in la samayn karo oo waxa weeye markaa biyaha daahirkaa iyo kuwa nijaasadaa in laga ijtihaadi karo oo markaa inta la ijtihaado kuwa daahirnimada markaysagaa loo badiyo inay daahir yihiin kuwaasaa dabeed markaysagaa lagu weysaysanayaa bay markaa yidhaahdeen oo waa sida markaysagaa yani hadda mas'aladani ku dhisantahy waa mas'alatu taxari baa la yidhahdaa yacni mas'alatu taxari ayaa la yidhaahdaa xanafiyada nimanka la yidhahdaa taxari kama qabaan yacni xaggaas markaysa waxaan markaa weysada yacni biyahaas markaysagaa najaasada iyo kuwa daahirkaa in taxari lagu samaynayo lagu dadaalayo kuwii markaysa waxaan markaa daahirka ahaa kama qabaane waxay leeyihin hala daadiya bay leeyihin marka haddaba taxarigii buu sameeyey oo waa dadaalay oo waa ijtihaaday kuwa markaa malihiisii u qaalib noqday inay kuwani daahirkii yihiin wuu ku weysaystay markuu ku weysaystay u tukaday ayaa ha dhowna waxa markaysaga u raajix noqotay sidii si khilaafsan oo kuwuu ku weysaystay inay nijaasadii ahaayeen ee kuwa kale ay yihiin kuwa daahirka ah haddii caynkaas ay noqoto ibnu surayj baa shaaficiyadii halkaa mas'aladaa ku khilaafay shaaficiyadii kale oo isagu waxau ihi kuwa kalena waa ku weysaysanayaa buuri kuwa kalena waa ku weysaysanaya mas'aladuna ma aha baa la ijtihaad ijtihaad lagu burinayo alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaad fi lmaadi baa looga jeeday fi lmaadina hadda lama burinin oo waxay noqon lahayd fi lmaadi haddii la burinayo in la yidhahdo salaaddii ha la qalleeyo buu leeyahay laakiin waxa weeye fi lmustaqbal buu markaysaga ijtihaadkii dambe ku camal falaya oo waxa weeye uu leeyahay markaysaga xon hadda kii hore iska dhaafo hadda wakhtigan la joogo waxa weeye ijtihaadkan cusub waa in lagu camal falaa sidaas iyada abuuleeyo ibnu surayj qawlkiisu sidaasuu markaysaga u yahay mid aan qaacidada ka hor imanayn laakiin shaaficiyada markaysaga yacni qolyaha taxariga sheegay badankoodu waxay leeyihiin hadduu kuwii hore markaysagaa ku weysaystay oo uu hadda ijtihaadkiisii isbedelay kuwa kale inuu ku weysaystaa uma bannaana waayo waxay noqonaysaa qaci inay tahay najaase inuu isticmaalay ama markaa tii horea najaase ah ama ta dambaa najaase ah mar hadday caynkaa iyadaa tahay waxa weeye mar labaad ma isticmaalayo yacni si aynay qaci u noqon najaase inuu isticmaale muxtamiluna ay u noqoto ayuu markaysa waxaan markaa intii hore ku kaaftoomaya wixii ka dambeeya haddii sidaasi la qaalib noqdaan waa ka gagabaysanaya sidaas iyada ah ayay markaa yidhahdeen oo talow maxaa farqiya labada baab u dhaxeeya yacni baabkii qiblada waa tan la yidhi markaysagaa marba jihaday kuula muuqato ayaad u jeesanaysa maxaa weelkan markaa midna nijaasadu ku sugan tahay biyaha nijaasta ah midna ay ku sugan tahay kuwa daahirkaa maxaa loo odhan waaye marba ka kula raajixa noqdaa markaa la isticmaalaya sida ibnu surayjba uu yidhi labada baab farqiga u dhaxeeya maxay tahay waxa uu yidhi markaysagaa yacni shaarixu uu odhanaya markaysagaa mawaahibu saniyaha wa kaana alfarqa qiladu amri najaasa waxaad markaa moodaa farqigu inuu yahay labada mas'alo u dhaxeeya yacni marka arrinka najaasadu inuu markaa adag yahay oo sharcigu adkeeyey marka waxa weeye sidaas aawadeed ayaama labada mas'alo u kala duwan yihiin oo aan loo kala qiyaasan karin wailaa fa yaqiinu alkhata'i mawjuudun fi alqiblati waalxukuumaati yacni haddii arrinku aanu sidaas ahayna in waxa weeye khata' markaysagaa mustayqan oo la hubaa inuu ku sugan yahay qiblada waa yacni qiblada waxa uu yahay mid ku sugan oo ku jira xukuumaadka la xukumayo iyo masaa-isha la xukumayana wuxuu yahay mid ku sugan sida weelkaa nijaasada iyo markaysa waxaan markaa daahirku biyaha daahirku ku kala sugan yihiin yaqiintii khata' ay mid ahaan ugu sugan tahay ayaa jihooyinkan loo jeesanaya iyo masaa-ishan la xukumayana yaqiinul khata' ay markaysagaa ugu sugan tahay markaa sidaas aawadeed khiladu amri najaasa ayaa lagu kala farqinay bacdi kaleo culammada ka midii waxay yidhaahdeen farqiga mas'alada noocaas ah yacni markaa lagu kala farqinayo iyagoo oo tilmaamaya waxa ay yidhaahdeen waxa weeye markaa jihadu yacni markaa munxasiro ma aha laakiin weelka markaysagaa najaasadii in la isticmaalayadu waxa weeye waa qaci oo waxa uu yihi xisni wafaraquu baynahu yacni weelkii markaysagaa labadii weele midna markaa biyaha nijaasti ku sugnaaye midna biyaha markaa daahirka ah wafaraquu baynahu wa bayna alqiblati بأن القبلة لم تنحصر الجهة بين الاجتهادين وفي الأواني ي- يلزم استعمال النجس قطعا كتاب القواعد مجلد كصدحات صدح بقول يستقالي الصدون يعني بتحقيق الشعلان والبصيلي marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye midna maqtuuc waxa ah najaasadii inuu isticmaalayo oo najaastii waxay munxasir ku tahay labadaas weel inay mid ahaan ilaaba ilaa marka haddaad labadaba wada isticmaasho qaطacan baad najaasada u isticmaasho laakiin jihada haddaad u jeesato oo waxa weeye geesta aad u tukato aad malaha kula raajix noqdo qalbeed oo ad hadhowna markaysagaa jihadii u malayso markaysagaa inay tahay xaggaa koonfureed oo adigu haysato jihadii inay xaggaa kaa xigto yacni qibladii aad xaggaa u jeesato yaqiinu lkhata markaysagaa maqtuuc ma ah maqtuuc ma ah oo waxa suurtoobi karta markaysagaa labada geesood aad u jeesatayba inayna jihaadi ahayn oo ay xagga waqooyi tahay marka maadaama ay caynkaa tahay ayaynay markaysa waxaan markaa midna maqtuuc yaqiin weeyaan markaysagaa khata'u yacni markaa waxa weeye iyo nijaasadii inaad isticmaashay waa yaqiin midna yaqiin ma aha farqiga noocaasa ayaa jira buu tilmaamaya ibnu nujaym alxanafi isagu waxa uu yidhi ee masalada waxa weeye laba shay oo labaduba tahaarada ku tacalluqaan buu ka warramayey oo waxa weeye waa maradii nijaasada ahayd oo waxa weeye markaa laba maro ayaad kala garan weyda waartii nijaasada ahayd teebay ahayd iyo markaa laba weeloo midna biyo daahiri ku jira midna biyo nijaas markaa ta ku saabsan markaysagaa maryaha waxay yidhahdeen taxari baa la samaynaya xataa xanafiyada lafteedu waa qabtaa taxari baa la samaynaya waa la dadaalayaayo maradaad u malayso inay taasi markaysa waxa daahirkii tahay tii daahirka ahayd taasaad markaysagaa ku tukanaysa markaasuu ibnu nujaym wuxu uhi walfarqu bayna asiyaabi waalawaani annahu laa khalafa laha fii satri alcawra walilwuduu'i khalafun fi tathiiri wahuwa tat- wahuwa tayamumu yacni farqiga u dhexeeya buu yidhi maryaha iyo weelka waxa weeyaan markaysagaa yacni uma sugna markaa yacni eh, maryaha wax khalaf la yidhaahdo ma laha bimacnaa wax kale oo lu- bedel loo guuro bedel kale oo lagu bedelayo oo loo guuro yacni maryaha la heli maayo haddii la yidhahdo labada maryood yacni maradaa nijaasta ah iyo maradaa daahirkaa haddii la yidhahdo ha laga guuro bedel kale lama hayo buuri laakiin waysadu bedel bay leedahay bedel xagga dahaarada ah oo dahaara qaadashada lagu bedelayo ayay leedahay oo taasi waa gegabada buuri waad gegabaysanaysaa u hamsu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo koob iyo afartan arrinka noocaasa xamawi baa markaysagaa ictiraaday oo waxa uu yidhi ee yani markaa sharaxa markaysagaa yani kitaabka ashbaaha ayuu markaa ku ictiraaday oo waxa uu yidhi ee waxaa la odhan karaa satrulcawraha lafteedu markaysagaa bedel waa leedahay oo hadduu markaysagaa qofkii aa yacni maryo najaasa ah uu haysto oo qaar daahiraba aanu haysanin kuwa najaasada ah waa iska bixinayaayo dabeed markaysagaa dhoobo iyo waxbuu isku dhamuuqayaayo dabeed markaysagaa markuu dhoobadaa ismariyo oo uu cawradiisa markaysagaa wax ku markaa yacni ee, yacni ku khafiifiyo marka aragga la arkayo ayuu dabeedna markaa ku tukanaya sidaasuu xamawi khamsu cuyuni lbasaa'irka ku yidhi nawowi laftiisu markaysagaa kitaabka markaa almajmuuc kitaabu lmajmuuc oo markaa sharxulmuhadabka ah waxa uu odhanayaa farqi noocaasa haddii la sheego waxaa laga jawaabaya la odhanayaa markaa tan kale qudheedu khalaf bay leedahayo yacni culammadu waxay sheegeen hadday isu taagto markaysaga ma mare najaasaa buu ku tukadaa mise qaawanaan buu ku tukadaa inuu qaawanaanta ku tukanayo marada najaasada aanu ku tukanaynin sidaas iyada ah ayay markaysaga waxaan markaa culammadu sheegeen buu taasina waxaa ku yaallaa markaa kitaabu lmajmuuc lilnawowi mujalladka koowaad safxadda laba boqol iyo shan iyo soddon adabcat alwaxiidati alkaamila masaa'il laga istisnooday baa markaa uu haddaba inoo sheegay masaa-isha laga istisnooday ee markaysaga ijtihaadkii hore la burinayo waxaa ka mid ahaaday seeraha markaysa waxaan markaa uu yacni seero imaam a'immada ka midi yacni markaa seeraha hadduu sameeyo oo imaamka ka dambeeya ama khaliifada ka dambeeya uu maslaxo u arko seerahaas in la buriyo wuu burinaya marka waxa weye waana ijtihaad la naqdinayo kii hore ijtihaad buu ku dhacay kanna ijtihaad buu ku dhacay waxaa kale oo ka mid a ee, suwarka markaysagaa qismada qismatulijbaar la yidhaahdo qismatulijbaar waa la yidhahda qismatulmutashaabihaatna waa la yidhaahdaa waa cid markaa shuraaka ah oo wax ka dhexeeyaan oo markaysaga waxaan markaa yacni waxbay wada leeyihiin waxa ay wada leeyihiinna waa wax qaybsami karo oo markaysaga inay qaybsamaan si fiican u qaybsamaan baa suurtoobi karta waa wax markaa yacni isshaabaha markaa shayga noocaasa mid baa waxa uu leeyahay war inoo qaybi kii kale wuxuu leeyahay war may qaybis ma ogoliyahay suu keen jiro qismatulijbaar baa la samaynayaa qaadigaa xukumayo wuxuu ku khasbayaa kii diidanaa in la qaybiyo in la qaybiyaabaa lagu khasbaya oo khasab baa lagu qaybinaya qismatulijbaar baa la yidhaahdaa labadii nin ee markaysaga ayaa nina wuxuu leeyahay war ina kala dhufo nina wuxuu leeyahay war maya isu keendaa yacni markaa hayna kala saare markay caynkaa iyadaa noqoto waxay noqonaysaa waxa weeye in qismada qismatul ijbaar qaadigu sameeyo ayay noqonaysaa qaybtii buu qaybiyey dabeedna waxaa caddaatay inuu khata markaysagaa bayin oo waadixa inuu ku dhacay oo waxay arrinkaasi ku sugnaaday markaysagaa bayine cad a bayine cad buu ku sugnaaday oo masalan markaysagaa waxaa loo qaybinayaa oo kale waa dhul dhul baa loo qaybinaya dhulkii markaysagaa nus iyo nus bay ulahaayeen hadhow baa laba markhaati oo labaduba cuduul yihiin ayaa dhulkii markaysa waxaan markaa yacni yacni markaa mitirka saaray oo markaa waxa weeye markaysa waxaan qiyaastana yaqaana dabadeedna markaysagaa dhulkii bay markaysagaa cabireen waxay arkeen in markaa yacni khalad fool xumi inuu ku jiro oo marka waxa weeye nin markaa qayb wax weyni ka maqan yihi oo qabni faaxishi uu arrinka noocaasa ku jiro ayaa markaysagaa caddaatay bayinada noocaasi hadday ku sugnaato waxay noqonaysaa in xukumkii hore la naqdiyo oo dib loo qaybiyo mar labaad ayay markaysagaa noqonaysa waxaa kale oo ka mida suwarka laga istisnooday ee laga reebay taqwiimka mas'alada la yidhaahdo cid baa wax loo kala qiimeeyey dabeedna waxa soo baxay sifo keensanaysa nuqsaan ama sifo keensanaysa ziyaado ayaa soo baxay oo wax lagu qaybiyey waxaan inay quraarad yar iska tahay ayaa markaysagaa waxay noqdeen wixiiba macdan bay noqdeen quraarad yar baa la moodayayo dee waxa weeye markaa lama siinin markaysagaa miisaan badan lama siinin ee geesunbaa markaysagaa la yskaga dara hadhow baa waxaa caddaatay waxaan inay macdan qaaliya yihiin baa caddaatay markay sidaas iyada a noqotay dee waxa weeye sifo wax ka beddelaysaa meeshii timi sidaas aawadeed xukumkii hore waa la naqbinayaa dib baa loo qiimaynaya dib ayaa loo qiimanaya caqsiguna waa sidaasi le-eg oo waxa weeye mid baa waxaa la moodayey shaygan inuu macdan yahay shaygii baa macdannimadii ka baaqday oo wuxuu noqday iska quraanad yar aan naf lahayn buu markaysagaa noqday macdannimaana markaysagaa nooc macdan ka midaana inay tahay loogu qiimeeyey xukunka noocaasa waxay noqonaysaa in la naqdiyo oo la buriyo ayay markaa noqonaysa sida markaa yacni xoolaha loo qaybiyey xoolihii markii loo qaybiyey ayaa markaysagaa yacni xoolihii baa markaa waxa ku soo baxay neef uur baa ku soo baxay oo waxa markaa caddaatay yacni markaa kan inay tuludani markaysaa waxaan markaa ay sisidatay ayaa markaa caddaatay markay sidaas iyada a noqoto waxay noqonaysaa qaybtii in lagu noqdo ayay markaa noqonaysa laba nin baa markaa suurada afraad laba nin baa wax isku haystay wixii ay isku qabsadeen nina gacant ku haynta buu lahaa oo waa sida dhul oo kale ama beer oo kale oo gudaheeduu deganaayoo gacan ku haynteedu lahaa ama waa markaysagaa guri oo kale oo gacan ku hayntiisuu lahaayo isagaa ku jiray oo waxa uu ahaa saaxiibulyadi buu ahaayo waa ka daakhilka uu ka tilmaamay midna waxa weeye kuma jirin ee bannaanku ka joogay oo mudduci buu ku ahayo waa sheeganayay markay sidaas yada a tahay oo arrinkii markaysaga ay sidaa isugu qabsadeen ayaa kii khaarij ka ahaa waxa uu keenay markaysaga waxa shuhuud buu markaysagaa u keenay shuhuud ayuu markaa u keenay shuhuuddii baa loogu xukuma kii daakhilkaa laftiisu hadduu markaa shuhuud keeno xukunkii hore waa la naqdinayaa buu markaa sheikhu leeyahay xukunkii hore waa la naqdinaya وهو من ليس له اليد فيما إذا ادعى على إنسان بدار وأقام بها بينة ثم انتزعت الدار منه وحكم للخارج بها ثم أقام الداخل بينة ولو شاهدا ويمينا بأنها ملكه فإن الحكم للخارج ينقض بكليه مسألة داسنا سيدا سيدا أي مركا يعني إنو تلمم أفر مسألة أي مركا إنو شيء أفرت مسألة بأصل كأي الشيء ولبا صور كلاو الشيء يوعانو مركي سيغادا إنو قدر إنه yani waa jira waxa uu yidhi marka waxa weeye alijtihaadu ijtihaadku cindahum culamada agtooda laa yunqadu lama buriyo bilijtihaadi laguma buriyo mutlaqan xaaluu yahay ijtihaadku mid la ilaaqay id yacridu wati uu soo ama id yacrudu wakti uu soo darinayo ayaan markaysagaa la burinin wastafni minhaa markaysagaa waxaad ka istisnootaay oo ka reebtaa minhaa qaacidadan suwaran suwar ka reeb fi ljumlati duuduub ahaa naqda alimaami imaamku inuu buriyo ka reeb liximaaman seeraha kii qablahu ka horreeyey wa qismata alijbaari qismada qismatulijbaar la yidhahdo labadii nina shuraakada ahaa ee wax ka dhexeeyeen ee uu nina lahaa markaysagaa inoo qaybi nina uu lahaa markaysagaa warmay haysugu keen jiro qaybta markaysagaa khasabka lagu khasbayo hadduu markaysagaa qaadigu xukunka uu xukumay hadday caddaato inuu qalad ku xukumay iyadana waa la burinay xaysumaa taquum koor kastay istaagto bayinatu markaa caddayni ay markaa yacni joogsato ee ama sugnaato bikhalati ladii khaladka markaysagaa kii uu khaldamay qasama markaysagaa qaybiyey ay markaysa waxaan markaa fanqud markaysa waxaan markaa buri kadalika taqwiimu kadalika saasoo kale u ahaado isagana waa la naqdinaya ataqwiimu markaysa waxaan markaa qiimaynta in yucsar haddii markaysagaa la daalacdo calaa sifati naqsin sifo nuqsaana aw ziyaadatin ama ziyaado markaysagaa la daalacdo talaa waa raacayaa yani masaa-isha markaysaga horeynu soo sheegnay buu raacaya isagana waa la naqdinaya waxaa ku banaan talaa inaad khabar ka dhigto kadalika markaysaga waxaan aad xaal ka dhigto oo aad tidhahdo markaysagaa tabiica markaa masaa-isha hore ayuu xagga istisnaha ka raacay kadalika madkuurka lasoo sheegay xaaluu la mid yahay wlxukmu xukumka lilkhaariji yacni kii ka baxsanaa ee gacan kuhaynta aan lahayn dhulka ama beerta ama markaysa waxaan markaa guriga ee bishuhuudi markhaatiyaal loogu xukumo in aqaamahaa hadduu markaysagaa soo taago addaakilu markaysagaa kii ku jira ee gacan kuhaynta lahaa hadduu shuhuud isaguna soo taago iyo bayino fii ma qad zukin ay markaysagaa fa yunqadu waa la burinayaa fii ma qad zukin markaysagaa sida la ogaaday marka lagu socdo qultu wafi istisnaa'i bacdi dii suwar min haadihi cinda ta'ammuli nadar qultu waxaan markaa idhi buu idhi wa fi istisnaa'i bacdi dii suwar yacni suuradahan qaarkood istisnaha laga reebayo min haadihi qaacidadan yacni waxa weeye cinda ta'ammuli marka loo fiirsado annadaru baa ku sugan yacni annadaru ayaa ku sugan cinda ta'ammuli marka loo fiirsado ayuu markaa ku sugan yahay annadaru baa markaysaga muftadihiya wa fi istisnaa'i bacdi haadiina waxay tahay yani khabarkii weeye waxa uu inoo tilmaamayaa masaa-ishan qaarkood haddii laakiin loo fiirsado waxaa markaa yani ka muuqanaya inuu nadar weyni ku sugan yahay oo aanu ahayn markaysaga yani istisno yani markaa caadiya aynay ahayn ayay markaysa waxaan markaa noqonaysaa bu masaa-ishaasna markaa haddii loo fiirsado markaa istisnaagoodaa nadar ku sugan yahay wuxuu uga jeedaa bimacnaa waxa weeye baabulistisnaa maba noqonaysaba imaamku inuu buriyo hadduu maslaxa u arko markaa seerihii uu seeray ciddii ka horraysay masalada noocaasi naqdi la buriyey ma aha oo waxa weeye alijtihaadu laa yunqadu min alijtihaad may khilaafin sababtayna u khilaafini waxay ahayd yacni marka alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaadi filmaadi baa loo jeeday ee filmustaqbal lagama hadlaynin arrinkanna wuxuu ku saabsan yahay meeshii uu seeraha ka dhigay xaakimkii hore iyo imaamkii hore ayaa waxaa la leeyahay hadda laga bilaabo seera ma aha laakiin lama laha seerihii hore uu seeraan waxba ka jirin lama laha marka maadigii lama burine hadda wakhtiga mustaqbalkee soo socdaa la buriye taasna waxay waafaqsan tahay masaa-isha ijtihaadiga haddii ijtihaad kale oo cusubi uu markaa u helo inuu ijtihaadka cusub wax ku xukumayo marka istisna ma ahay arrinku maslaxadu la wareegaya kii horena maslaxa darteed buu markaysa waxaan markaa arrinkaas u seeray kanna maslaxadii unbaa isbedeshay oo maslaxadda waxay ula muuqatay khilaafkeeda markaa baabul istisnaa sidaasay tan labaad oo qismatul ijbaar ku saabsan lafteedu baabul istisnaa ma aha baa la yidhi oo waxaynay baabul istisnaa u ahay inuu nadar ugu sugan yahay meesha waxa weeye qaybintan la qaybinayo mucaadalaa looga jeedayoo in laysu dheeli tiro oo markaysagaa cadaalad lagu sameeyo oo laysu dheeli tiro ayay markaa ahay marka waxa weeye shardigii ijtihaadku lahaa ayaabaa meesha ka maqan shardigaa ijtihaadku lahaa ee meesha ka maqanna waxay tahay yacni qismadiiba waxay tahay markaa midaan cadaalad ku dhisnay mar hadday caynkaa iyada a tahay waxay noqonaysaa waa ijtihaad shardigii maqan yahay mar hadduu shardigii maqan yahayna waa buraysa ibnu nujaym alxanafi waxa uu yidhi iclam ana bacdahum istanaa min hadihi alqaacida acni alijtihaadu laa yunqadu bilijtihaadi mas'alatayni axaduhumaa naqdu lqismati idaa dahara fiiha gabnun faaxishun waa mas'aladan qismat lijbaarka fainahaa waqacat bilijtihaadi fakayfa yunqadu bimilihi waljawaabu ana naqdaha lifawaati sharطiha fi libtidaa'i wahuwa almucaadalatu fadahara anaha lam takun صaxiixatan min alibtidaa'i fahuwa kama low dahara khaطأu lqaadi bifawti sharطin fainahu yunqadu qada'uhu masaladaas waxa uu yihi markaysagaa shardigiibaa maqnaa mar hadduu shardigii maqan yahayna yacni waxa weeye markaa shardigoo maqan baa loo buriyey ee jihaad shuruudiisii dhammaystiran in la buriyey macnaheedu ma aha yacni xamawi oo markaysagaa sii sharxaya kamsu cuyuuni ilbasaa'irka ayaa wuxuu yidhi xaasiluhu hadalka uu ibnu nujuum sheegay markaysagaa xaasilkiisi iyo guntiisu ana almuraada bilqaacidati ee markaa muraadka looga jeedaa qaacidada ana alijtihaada almustawfii shuruuطahu laa yunqadu bilijtihaad yacni markaa qaacidadii unbaa taqyiidi la geliyey oo ijtihaadka shuruuddiisa dhammaystirtay ayaan la burinin oo ijtihaad lagu burinin ee kanna wuxuu ahaa ijtihaad shardigii maqan yahayo wax u dhiman yihiinoo shuruuddiisu aynay dhammayn sidaas aawadeed baynay baabul istisnaa aynay u ahay hadallada aynu sheegnay waxa uu ku yaalaa kamsu cuyuuni lbasaa'ir mujalladka koowaad saddex boqol iyo sideed iyo labaatan ilaa saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan tabca uulaa min daari lkutub alcilmiya waxaa kaloo markaysaga yani masaa-isha uu inoo sheegay ka mida mas'alada taqwiimka la yidhaahdo mas'alada taqwiimka la yidhaahdo ayaa ka mid a oo haddii isagana sifo nuqsaana ama ziyaadaha la daalacdo waa saas oo kale oo waa mucaadaladii hadda uu inoo sheegayay oo kaleoo shardigeedii baa maqnaa un weeyi shardigeedii baa maqnaayo mas'aladaa hore lafteedii oo kale lamid waxaa la mida markaysagaa markuu yidhi walxukmu lilkhaariji bishuhuudi in aqaamaha masaladan lafteeda ishkaal markaysaga waxaan markaa inay lafteeda waa kusoo aroorin jirin masaa-isha kale la sheegay waxaa ka mid a hadduu waxa weeye imaam uu shay arko dabeedna uu dhinto ama la casilo waxa u bannaan markaysagaa kii kale inuu qayiro waayo umuurtii caamku ka mid ah masaladii markaysaga waxaan markaa seerahoo kale la mid a ibnu nujaym baa marka masladaasna odhanay wathaaniyatu idaa ra'a alimaamu shayan uma maata aw cuzila falisaanii tagyiiruhu xaysu kaana min alumuuri alcaama والجواب أن هذا حكم يدور مع المصلحة فإذا رآها الثاني وجب اتباعها يعني ابن نجيم وصي شرح يا وحول حاصله تقييد القاعدة بعدم المصلحة يعني حاصل كمسألة سنة وحيتها إن مركا لغو قيد يا قاعدة دا مصلحة مركا ينجرين بمعنى وحيتها معنوه أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد إلا إذا اشتمل النقض على مصلحة عامة yacni waxa weeye ijtihaadka ijtihaad kale laguma buriyo mooyaane burintu inay maslaxa caama koobsato mooyaane si kale marka isagaa looma burinayo marka safxaddii aynu sheegno kamsi cuyuun albasaa'irka ka yaala yani mujalladka koowaad saddex boqol iyo yani markaa sagaal iyo labaatan marka calaa kulli xaal istisnaa markaa suwarkaa laga istisnoodayna sidaasaa nadar ugu sugan qultu waxaan idhi wafi istisnaai bacdi di suwar wafi istisnaai yani istisnaa markaa la istisnoonayo fi bacdi di fi istisnaai bacdi di tan markaysaga waxaa markaa qaarkeed istisnaha la istisnoonayo oo assuwari suurooyinka ahaaday min haadihi laga istisnoonaya annadaru baa ku sugnaaday cinda ta'ammuli marka loo fiirsado masalada taqwiimka oo kale suyuudi waxa uu odhanayaa laakin hada yashbahu naqda alijtihaadi binnasi la bilijtihaad alashbah wannadaa'ir mujalladka koowaad laba boqol iyo konton bitaxqiiqi tamir wacashuur bimacnaa masaladan waxay shabbahdaa markaysaga ijtihaadkii in lagu buriyo yacni markaa nas ee aan ijtihaad lagu burin bay shabahdaan oo waayo markaysaga mar haddii la ogaaday shaygii markaysaga waxaa quraarada la moodayay inay markaysaga waxaan markaa macdan noqotay dee waxa weeye kaanahu in nas lagu buriyo kale ka dhiganta wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub